waa tahay marka maadaama xil sidaas u weyn ay tahay dunidii oo dhanna ay fiirsanayso oo wadamada muranada ay ka dhexeeyaan qaarkood dhinaca badaha qaarkood dhinaca xuduudaha halkii ay usoo cararayeen cadaalada usoo doonanayeen ee tahay meesha aad joogtid marka xilkan lagu magacaabay adigu maxaad dareentay mase filaysa markii hore in lagu magacaabayo xataa
boqolkiiba boqol ma filayn maxaa yeelay qof ogaan karaa boqolkiiba boqol ama filaya ma jiro laakiin xaakimyada kuwo badan oo kamid a ila hadlay oo yidhi waxay nala tahay inaad adigu haddaad diyaar tahay adiga aan marakan ku doorano madaxweynenimada maxkamadda waxaana diyaar baana u ahaan ku yidhi laakiinse kama warqabtid waxa soo bixi doona iyo say ku dhammaan doonto waxa weeye doorasho doorashona laba yaqaan jeer ay dhamaato oo qof ogaan karaa ma jiro waana doorasho fir ah oo qof walba waraaq uu ku dhigayo magaca qofka uu rabo inuu guddoomiye noqdo anigu waxaan dareemay waxa weeye mas-uuliyad aad iyo aada u weyn oo garbaha la iga saaray runtii maxaa yeelay waa mas-uuliyad culus waa shaqo culus waa shaqo aada iyo aada u badan ma garatay marka saa daraaddeed taas weeye dareenka ugu horreeya oo aan dareemay isla markiina waxaan dareemay dareen ah xushmo iyo xurmo dhinaca xaakimada ila shaqeeya oo dhan oo aan aada iyo aada uga mahadnaqay aana rajaynayo inaan mas-uuliyadda ay saareen aan ka soo baxo taas weeye tan ugu magaratay waajibka ugu horeeya ay saaran waa tahay nin soomaaliya ayaa tahay dabcan marka asalkaaga dhalashadaada la fiiriyo waxaad kasoo jeedaa qaaradda afrika wadamo badan ayaa biyo iyo xuduudaba dacwooyin ku salaysan maxkamadda usoo aaday bal kisaska afrika ee hadda maxkamadda hor yaallo maxaad nooga sheegi kartaa
dhowr muxuu ahaayo kiis oo africa ku saabsan ayaa hadda maxkamadda horyaala kiiska ugu horeeyo aan dhegaysanayna usbuuca dhowba waxa weeye kiis ka dhexeeya waddan african oo la yiraahdo equatorial guinea iyo dowladda faransiiska oo ku saabsan immunitiska waxa kan la yiraahdo amase xurmaha diblomaasiga ah oo ay leedahay mulkiyadda iyo dadka diblomaasiyiinka ah oo dowladuhu marka muran baa dowladda equatorial guinea iyo dowladda faransiiska ka dhex dhashay oo arrintaa ku saabsan weliba mulkiyad dhuleed iyo daaro iyo waxa inkaasoo magaalada paris ku yaala marka taas ayaa arrintaa ayaa maxkamadda la hor keenay usbuuca dhow baan dhagaysanaynaa waxaa jira case aada iyo aada u culus oo dhex yaala dowladda uganda iyo dowladda congo democratic republic of congo oo ku saabsan dagaalkii aada iyo aadka u ballaaraa oo dalka congo ka dhacay sanadihii sagaashanaadkii laba kun bilowgeedii oo dowladda congo ay ku eedeysay dowladda uganda in ay aada iyo aada dad badan ugu xasuuqday wax badanna ka burburisay dalka congo marka waxa weeye hadda mas-uuliyadda ka saaran dowladda uganda maxkamaddu jawa ay xaqiijisay mas-uuliyad bayna saadhay dowladda uganda waxa weeye hadda waxaa laysugu soo noqonaya oo kaysku weli socdaa waxa weeye wixii dowladda uganda ay bixin lahayd oo ay siin lahayd dowladda congo sida ay magaratay muxuu ahaayo dowladda congo dhibaatadii soo gaadhay looga lacag ahaan compensation loo siin lahaa magdhow waa ta tan saddexaad oo arrimaha afrikaanka ah oo kaysaska afrikaanka oo yaal waa kays ka dhexeeya soodimaha badda oo soomaaliya iyo kenya marka saddexdaas kays oo afrikaanka ah baa hadda na hor yaala laakiinse kaysaska africa aada iyo aada bay maxkamadda u hormara usoo horumaraan laakiin intii badnayd waanu iska dhamaynay hadda kaysas badan oo africa saddexdan kays unbaa hadda na horyaala